xildhibaan maxamed cumar maxamuud oo kamida baarlamaanka soomaaliya oo la hadlay idaacadda risaale ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in xafiisyada madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha loogu baahan yahay inay ka dhaweeyaan ballanqaadkii ahaa in dalka ay gaarsiiyaan doorasho xur ah xildhibaanka ayaa sidoo kale sheegay in shacabka loogu baahan yahay inay la shaqeeyaan dowladda soomaaliya si dowladda ay u gaarto hiigsiga laba kun lix iyo toban iyo hiirgelinta nidaamka federaalka
waxaana laakiin gudaha rajeynaynaa anagoo fiirnayna burburka iyo dhibaatada anagoo fiirnayna in mar kastaba ay wada shaqeyn guud iyo iyo inuu la og hiigsi mataqaanaa bal sidii soomaaliya u gaari lahayd mataqaana doorashooyin xor ah qof waliba mataqaana si xor ah hadduu mataqaana uu doono inuu soo sharaxo si xornima loo soo darto oo oo halbeega laga baxo oo mataqaanaa qofka wax dooranayso si xor markaa usii darto inta la gaaraya ka hor in markaas annaga aan aan aan fiirino burburka iyo dhibaatada jirto waddanka inaan fiirino markaa dhammaantiin ilaashano ama ha noqoto mataqaanaa xukuumadda ha noqoto ama golaha baarlamaanka ama ha noqoto ama madaxtooyada ha noqoto ama golaha garsoorka ha noqoto iyo shacbiga soomaaliyeed dowladda soomaaliya ayaa ku dadaalaysa dhaqangelinta barnaamijka hiigsiga cusub ee laba kun lix iyo toban iyo inay dalka ka dhacdo doorasho xur ah iyo howlo kale oo muhiim ah kuwaas oo dowladda soomaaliya laga rabo inay fuliso ka hor laba kun lix iyo toban